haddaan dub noqdo annagu maamulkayagii hore waan isku xidhnay arrinkan waxaan ku xidhnay laba shardi kow soomaaliya horta marka hore inay ictiraafto ay tidhaahdo waxaanu ahayn laba dawladood isu yimi lixdankii oo wax wada yeeshay laba inay yeeshaan electric president iyo electric barlament madaxweyne ay shicibku doorteen iyo baarlamaan shicibku doortay marka intaa la helo ayin baanu ahn waan wada hadlaynaa dasaaka saanad bergii ku xidhnay xukuumadii naga dembeeyeen siiraye iyo muusaba oo kasoo baxay kulmiye iyagoo hadalle bilaabeen hadallina oo taamanta inala maraysa fari togleer kula xushay waxaan soo jeedinayaa war arrinkan ninkuu haysta ama kule anaa kule wa kaafya kala dheeri waxaan xasuustaa kabinetki siyaad barre oo la fadhiyo ayuuna yidhi sibirhkaa berbaxal sibirkii baa samey warse sibiroo sibirkii baa buuraha berbere laga helay wuxuu yidhi gawaadhi ha lagu soo raro oo halkan ha laga sameeyo warshadda warshadda oo waxa dhacay weeye halkan laga sameyo warshadda nin baa yidhi warshadda mareedhe ee sokorta berbere ha laga sameeyo oo waa ninkaas xuwaaniin reer somalilandana qasabkeedana xaggaa ha la geeyo dee macquul maha buu yidhi tala macquula buu yidhi dee halka imika maraysa waa la arkaya halkay marayso waa la arkayaa ninaan kuba aqoonsanayn inaad tahay dawlad jirtayoo u timi oo soomaali weyn doonaysay oo shanta soomaaliyeed daba caraaraysay wakhtigaas oo xaydinayd haddaana kuba aqoonsanayn oo meesha ay maanta ay qabsadeen inama yar qabsadeen anu wax qabaha halkaa ha lagu xidho dalkeenaan dhisanno ciidankeenana aan dhisanno aan diyaangarowno haddii kale hor xaq iraan inaanu hayn laba dawlad lixkiisu yimi bilaabmi karaaba hadalku bilaabmi karaa iminka tan ay xitaa sameeyeen kulmiye dowladdan kulmiye samaysay wanaag wanaag bay ahayd lakiin wanaagii dee wanaagii may garan markay leeyihiin yaan wax maalgelin aan la samaynin aan lagu samaynin somalilan waasaan ku sheegay waxa weeye sibirkii babraa hala qaado koonfur wastada halka sameeyo horta haddaan dub noqdo horta waxaan ahaan jiray raggii naqdi jiray heshiiskan d b wel wax kale kuma naqdi jirine horta maalgasha waa la ogolyahay lakiin waxaan diidanaa laba qodob baan diidanaa labada qodob aa muddada dheer oo soddon sannadood iyo toban daba yaala iyo inaan dekadeka la samayn karin somalilan waadan ku dheganaa weeye laakiin maanta wixii qolwala isku fuuqsaday maadaama somalilan maanta laga soo horjeestay oo laysu kaashaday nin wala muwaadinna waa somalilan buu iskarab taagaya maanta waa tabiye ka dhibcaanka wixii innaga inoo hooseeyey ee naqdin naqdinna gudihiina waa fiican tahay wax weye wuxuu la saxo weeye horta waa midu taallo baarlamaanka somalilan marka hore waxaa looga qaatay baarlamaanka oo waxay u ansixiyeen inay heshiiska galaan waxaanan qabaa markuu heshiisku dhammaystirmo in lagu soo celinayo laba gole lagu soo celinayo waana arrin biyo kabadhibcaan ah waana su-aalo iman kara waxa uu sheegayey milaha m gaas wuxuu sheegayey in d b ay shari iimin karto hore adalka waan ku horeysay waxaan ku yidhi anugu marka horeba waxbaan ka qabay su-aalo ayaan ka qabay marka kolleyba in lagu soo celiyo baarlamaanka somalilan oo saddex gursad kalena dub loo ansixiyo heshiiskii rasmina baarlamaanku ansixiyana waa mid muhiima mana qabo somalilan inay wax dambe ka go'aan oo hadday d b dee wax iibinayso dayado taalla laakiin heshiiskii somalilan inaana waxba ka go'in yaanu qabaano taasuna waa marka barlamka lagu soo celiyo waa arrimaha laga hadli doono halkii shantaas la raaciyey iyo sida sababta loo raaciyey oo arrintaas inoo dambeeya